warar dheeraad ah ayaa laga helayaa laba dhalinyaro oo soomaali haddii isugu geystay magaalada colombos ee dalka maraykanka labadani dhalinyaro soomaalida ay dilka isugu geystay maraykanka ayaa isku adeegsaday rasaas waxaana mid ka mid ah soo gaaray dhaawac halis ah isagoona loola cararay xarun caafimaad muddo uu isbitaal ku jiray kadib waxa uu u geeriyooday dhaawacii soo gaaray inkastoo booliiska maraykanka aysan shaacin aqoonsiga ninka wax dilay iyo kan la dilay haddana warbaahinta maraykanka ayaa qoraya in labadaba ay yihiin soomaali booliiska dowladda maraykanka ayaa sheexiyey inay gacanta ku dhigeen nin ay ku sheegeen inuu dilka geystay falkan ayaa lasoo qabtay cawil maxamed oo soddon jir ah hase ahaatee weli ma shaacin magaca qofka la dilay sidoo kale baariyaasha kiiskan ayaa wareystay markhaatiyaal dhowr ah oo goobjoogyaal ahaa iyagoona sheegay dhibanaha la dilay uula dagaalamay cawil maxamed ka hor intaanay toogashadu dhicin soomaalida ku sugan dalalka reer galbeedka ah ayaa sidan oo kale marar badan dil isugu geystay iyadoona arrintan loo sababaynayo inay ku biireen kooxaha maafiyad ah ee loogu yeero gaangiska maraykanka